dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan idinku maqashiinaya garale guhaadow haddaan xaalka sii galo haddii garasho caashaga gabdho loogu bixin jiray cilmi baan god aakhiro gunta loogu tuureen ka baldhacay habeenkii ciid lagu gebsiiyeen godob looma aashee gar qaloocan anigoo guudkaaga saarayn geel iyo gammaan faras haddii aadan goyn karin cidlo lagama guuxee guntigaa la xaytaa ka baldhiciyo waabaa diniyada la raadshaa adoo gogol fadhiisiga dhigi kara gabbaatiga ayaa gacalka reerkiyo gobaad geesigii dhalay loo golo fadhiistaa waa qayb kale oo ka mid a sheekada gobaad ee aad toddobaadkii hore ku dhegaysateen barnaamijkan cawayska washington fanaanka xadanteeyana weli kama aanaan daalin heesihiisa iyo waayihiisa fanka adduxiisihii dhammaday anaa dhaawacaais yeelay dhaliishaana mutaystay dhibane waa yeelkadiisa kii dhibaataysanba isaga u taalla adig kuma taallu kaleey
waa caawo iyo cawayska washington aan ku horumaraya sheekada gobaad ee aad toddobaadkii hore ku dhegaysateen barnaamijkan cawayska washington iyo sidoo kale barnaamijka dhallinyarada maanta ayaan caawana qayb kale idinka haya waxaa weli sugaan weerar iyo weerar celisa isku tacshiradaynaya gobaad iyo gayaankeed waa kan ismaaciil xuseen farjaar oo sheekada inoo haya
cashay adiga iyo dhegaystayaashaba waxaa toddobaadkii hore isugu keen dambaysay sheekada oo meel xiise leh inoo maraysa gobaad oo soo gabayday iyo gacan haadis uga yimi geesta iyo bakistaan haddaba toddobaadkanna waxaa farriini ka timi guriceel waxayna leedahay qoladiinnaas bakistaan ka gacan haadinaysaa waa idinka iyo yeelkadiin ee gobaad ha ku soo lugo'ina dhinaca kalena wuxuu hal abuurka da'da yar ee ibraahim cumar seef dheere uu leeyahay horta inantii soo gabayday ma gobaadbaa wuxuuna hordhigayaa su'aalo badan inta gabayga tirisiyo hal abuurka gebigiis marka hore salaan guud iga hoya gaclow marka xigana geeraar gefka doorinayi iyo gurac laga ilaalshaan eegga soo gudbinayaa gabayguna sidiisaba gaafaysi weeyuu waxa galay kalkaygii waana gola fagaaraa ninkastaa garaadkiis ha ka sheego goobtee noo golaya heelada dexda gogoldhigeediyo aan ka gudba araartoo balanduloda sii galo waa su'aalo gaabane geelgees ma leeyahay garanuug ma aribaa fiidmeer ma gamadaa gorayadu mahaad baa geedsaarku keligiis miyuu goob ka baxayaa shaah miyuu gasin yahay xawdkuna ma gamas baa sixun miyuu haraadgoyn eedweyn qofkii galay afgobaadsi mooye runta gelin ma sheegaa afartaa gorfeeyaye waan kasii gudbayaa bakistaan gunteedii ninka galabta joogay haatina aya gacantoo gabadhii u yeeroo gobannimada sheegtow geyigiisa keenacay hadduu geeska aasiya guryo uu ku leeyahay ama gariigga joogaba waa geedya diirkii waxaan uga gol leeyahay ninkii dooraha gara inantii gobaaday qof kastaahi goobtaan geestii u raajoo goorahaan la weysnaa goobay qabata ruuxu garangebigeenba weynaye gabantii hadlaysaay bal gobaad miyaad tahay gobolkeed ku sugan tahay ma gafaha agtiisiyo miyaad goobxun joogtaa mise guri ilwaad laa gogol wacani kuu taal gabaygaad samaysiya gartay hadalladaadoo gees walbaba u eegoo afgobaadsi ila noqoy shaki baa igalayoo ku su'aalay galabtee geerarkaadii berigii gabaryahay madigashaa inuu gabadaraaddaa uga go'ay gasiinkii gobaaday ma moog tahay dadka gabal siduu yidhi gebigeed haweenkuba dhagarkama gaboobaan goor hore yarkii aad cidla ugaga guurto oo gaalada dhulkeediiyo gariig aad ka aadoo isna gocosho aawgeed gama ii ka saahiday mar labaad gobaaday wadigan gabyaayee gabankii miyaad tiri waa hagaaga gabar yahay sida quran ku garanaa goba daacad inaad tahay waa adoo galbeed iyo gaalada dhulkeedna ah hadda soo gudoomo geyigii yimaado guriceel iyo hadaftumo saylac goonyaheediyo goobihii dalxiiskiyo ceerigaabo iyo eyl ama sheekhya gebiley gabar yahay lagaa helo haddii kale gobaadey yaxya waa ningeesiya dabin haddaad ku goobtiyo god haddaad qodayso ha soo galo isleedahay garashuu ka leeyahay waynu uga fadhinaa balgobaad haddayba maqasho erayadan inay ka soo jawaabto iyo in kale bilowgii silsiladani waxay ku iba furantay yaxye yeebaash oo hargeysa ku nool oo bilaabay silsiladan oo ka hadlayey gabadh uu jacayl ka dhexeeyey faarax maxamuud buurmadow oo ku nool dalkan maraykanka ayaa yaxye yeebaash u jawaabaya oo leh yaxyow odayaasha maxaa lagaa siiya sidaan anigu sheekada u fahmay xoogaa wuxuu ku qalluucinayay odayaasha dibadaha ka yimaada qurbaha ee gabdhaha yaryar ee inamadu eeganayaan guursada aniguun halkan ku tuuranayaa waxa weeye anoo ka xuna daano oday inaan dhallinyaradii dhex galo war odayaasha tan dibadaha jooga intaa waa la eedeeya waxala haddaa gabdha inaga guursadeeno marka su-aasheedu waxa weeye ilaa iyo xataa yoom baa la odhan jiray weligeed hablaha dee marba ninkii ama ha geel badnaado ama xoolo ha lahaado ama sacuudiga ha ka yimaado bal waxaan dhalinyaradan maxaa tusay odayaasha dibadaha ka yimid waxaan ku alqabsanayaa ninka sheekada bilaabay dhalinyarada ah layado yaxyow aada u gabayo wanaagsan gabayo hore uu tiriyan aan arkay waxaan leeyahay yaxyow gabayadaadii gocashada xanuunka leh jacaylkii guhaad iyo gobaad adabgalkeedii garnaqsiga kalgacalkiiyo godob uu rag kale galay gotembeeg nin joogi iyo geniyada nin haystaa gariib nooga yimi iyo hablihii bar guursaday dhallinyaro iskuratayna inta ay gadoodeen geeraara tiriyeen ka gartamay wixii dhacay nimbe gees u laadiyo gumuc iyo rasaas ride haddii xaalku giigsamo gadhcaddaa ka taliyee gaashaanka aan dhigo oo jilibka gaabsado taariikhda guunka dib haddaan u sii guro gololada haweenkee qurux gaaru hanatee geyigay ku nuushahay gadhcadaaga odaygiiyo wiil gaambinaaya guntiga u adkaystaan inay gololadaas wacan gurigooda geystaan garallee guhaadow markii golo fadhiisiga nimbe guunyaduu dhaqay goolaafta muujeed geel iyo gamaan adhi iyo dibida geyska leh gurtida garwaxsaday gabannadu u keenaan gobay gobannimoy dhaha halkii guur ahaan jiray godob looma aashee gebagebadu waa taas waa garasho waayeel tii guniya baareeg garallee guhaadow haddaan xaalka sii galo haddii garasho caashaga gabdho loogu bixin jiray cilmi baan god aakhiro gunta loogu tuureen ka baldhacay habeenkii ciid lagu gebsiiyeen godob looma aashee gar qalloocan anigoon guudkaaga saarayn geel iyo gamaan faras haddii aadan goyn karin cidlo lagama guuxee guntigaa la xaytaa ka baldhiciyo waabaa geniyada la raadshaa adoo gogol fadhiisiga dhigi kara gabbaatiga ayaa gacalka reerkiyo gobaad geesigii dhalay loo golo fadhiistaa
aad ayuu umahadsan yahay ismaaciil xuseen farjara dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaya in sheekadana gobaad aad kaga bogan kartaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee beri haddii aad la idmo kusoo xirayo barnaamijka caweyska washingtonna dhegaystayaal waa waraysiga fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye oo aad toddobaadyadanba ku dhegaysanayseen barnaamijkan caweyska washington wariyaha v o a ee jabuuti ramadaan muuse ayaa ku waraystay jabuuti bal waxaad ka yar warantaa cabdiraxmaan waxaa jirta waxaa la arkaa oo la maqlaa iminka fanaan dhalinyara oo soo kacay oo heese qof kale sheeganaya dhibtaasiyo fanaaniintu aada iminka u kala tirsadaan marka maxaad ka odhan lehed halka adigoo waane iyo dee taladii usoo jeedinaya walaalta rabadan waa su-aal fiican dab ahaan horta anigu fanaaniintii waaweyneyda hore ma nihin lakin waxaan odhan karnaa fanaaniintii dhexaana fanaaniintan dambe ee casriga ee dhalinyartina way naga sii dambeeyaan marka nii horta foku sidiisaba tarbiyad iyo edab buleeyahay iyo dhaqan u gooniya qofka fanaankiina waxaa aad iyo aad u qurux badan marka hore inuu koox kasoo bilaabo koox markaad kasoo bilowdo dhisan idib baad yeelanaysaa aqal haddaad soo gelaysid albaabka laga soo galaa waa lasoo gargaraacaa kadib waa lasoo socdaa dabeedna gudaha lasoo fadhiistaa laakiin haddii aad daaqada kasoo gasho waa dhibaato marka fankuna waa saas oo kale waxa weeyaan fanku idaab buu leeyahay kala dambeyn buu leeyahay abwaanka ayaa ixtiraamka koowaad le maxaan ku dhahdaa kuwa musicianka ku xiga heesaagu ugu dambeeya baan odhan karaa marka qofku hadduuna taa fahmaynba waa dhibteedu leeyahay marka waxaan leeyahay haddaan fanaaniinta dhexan nahay fanaaniinta naga sii dambaysa ee da-da yar ee marka dhalinyarta waxaan odhan lahayn tawaras horta muxtarimka iyo respect ah la ogaado fanaanba fanaanku ka wen yahayna ha ixtiraamo mu-alifiinta iyo musicianka ha la ixtiraamo iyoka dhexdooduna ha ixtiraam isku yeeshaan heesaha iyo de waxuu qofku leeyahay un mooyaane laakiin wax uuna lahayn inuu iska sheegtana de kulli dhibka iga leeda rabadan aad iyo aad estan dhaxaan haddaynu ka hadalna iminka maxaad odhan laheed maxay ku xusuusaa iyaduna
heeskan abwaankiini weynaayo waxaa sameeyey ree jabuuti cumar macalin laaxinka waxaa lahaa cumar aadan dugsiye heeska waxay ka hadlaysaa kulley waa wiil iyo gabadh isku wanaagsanaa kadibna ay gabadhii axdigii ka baxday markaa ninkiiba wuxuu kuleeyahay adduxiisihii dhammaaday anaa dhawacays yeelay dhaliishaana mutaystay dhibane waa yeelkadiisa kii dhibaataysanba isaga u taalla adig kuma taallu kaleey
aad iyo aad aad iyo aad dadku inta badan waxay idhahdaan cabdiraxmaan xadanteeye waa fanaan aad iyo aad u wanaagsan waayo xidhiidhkiibuu inta badan hayaa muddo kolkuu qurbaha yar joogaba jabuuti iyo gobolka ayuu soo maraa kolka xidhiidhkaasu ma lays odhan karaa waa fankii iyo aad is leedahay iyaanu kala guyne mar walba waa inaad dadkaad ku dhex jirtaayo aad la socon kartid maxaa maxaa lays odhan karaa horta wallahi rabadaano waa runtaayo horta qofku marka uu dhoofo kolba intuu maqan yahay unbuu waddanka sii ilaabaa kolba intuu soo noqdana waddanka waa xasuusnaadaa waxaan xasuustaa anu markii igu horreysay ayaan dhoofay toban sano ayaan maqnaa kumaan soo noqon yacnaa tobankaas sano dhexdeeda way igu yaraaba yacnaa xiisaha ama mataqaanaa uhilowga waddanka laakiin toban sano kadib markaan soo noqday markii igu xigtay haddana waan soo gaabiyey shan sanaan ka maqnaa shan sano kadib markii ku dambeysay haddana waxay noqotay inaad sanadkiiba mar imaado sababto xiisi baa soo dhawaaday kolba marka waxaa dhacda sometimes inaan sanadkii laba jeer ama saddex jeer imaado marka automatic ayuu kuu qabanaya waddanku markaa xidhkaagu sidaas uu kugu soo badan yahay halkii in badan ma joogi kartid markaaba waxaad sogaanaya waxaad is arkaysa adiga oo doonaya inaad noqotid ama branch soo samaysa ama caynkaas laakiin haddii aad aad ka yar baahadid ood gelin ka baahadid kolba aad sii dahdidba xiisihiisu waddankuna iyo xasuustiisuna kaasii yaraanaysaa waa sii fogaanaysaa imanka rag waxaan garanayaa asxaabtay oo dhulka ayla jooga oon lix labaatan sano shan labaatan sano iman soo noqon say u baxeen sababtoo waxaan ka idhahdaa bal mar qura uu tago haddaad mar tegtiin adaas ka noqnoqon doona aad iyo aad aad iyo aad iyo aad heesta dadnimo iyadana bal maxaad odhan leed heeskaas waa hees aad iyo aad u qurux badan oon aad iyo aad noo jeclahay sababtoo ah waa hees dhaqan iyo ka hadlaya maxaan ku rahdaa dhinacyo badan kana hadlaya ammaan fara badan oo gabdheed marka waxaa sameeyey abwaankii mustafa cumar caroole laaxinkana aniga ayaa sameeyey marka heeskaasi waa hees waxaan odhanaya cara kasta adduunyadan ogow dhaqan bay ku caan tahay iyo caalaanu gooniya oo lagu ciseeya hobeeya hobaley hoow hobeeya hobaley hooy marka waa hees aan aad iyo aad u jeclaha
heeska hibo ayaa isaguna aad qaaday maxaad odhan lahayd isagana heeska hibo waxaa sameeyey abwaankii maxamed dagacadde da-da yaraan ku sheegayay laaxinku waa aniga musigu waa alto marka waa hees jacayl ah isaguna oo heesaha caadigaasa ka dhashaa ama dareenka bulshada laga sameeyaa marka heeska hibona waa heeska sidaas isaguna u dhaca
ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo xirayaa inta aan mar kale kulmayno isu soo noqosho dambe oo xiise leh
wa hagaag dhegaystayaal intaana waxaa ku dhan barnaamijka caweyska washington